بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan oo shmaxaa cabdulwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix bin cabdilcasiis bin maxamed ibraahim aal sheekh waxaan soo gaarnay baabkii tobanaad baabu qabdi alcilmi wuxuu u baab yahay cilmigii in la qaadi doono oo dadka laga dhex qaadi doono adduunyada laga qaadi doono waa xadiidkii boqol iyo kow iyo labaatanaad wacan abi dardaai waxaa laga wariyay qaale inuu yidhi kunnaa maca rasuuli llaahi sala alla ly slam rasuulka alle yaan la joognay buu leeyahay sala allahu alay wasalam fa shakhasa bibasarihi ila asamaa markaasuu rasuulku sala alla ly slam indhihiisii xagga cirka ku eegay oo kor u qaaday suma qaala wuxuu yidhi rasuulku sala alla ly slam haadaa awaanu yukhtalasu alcilmu min annaasi xataa laa yaqdiruu minhu calaa shay waxaa la joogaa hadda waktigii cilmiga dadka laga qaadi lahaa ilaa aanay wax ka mida awoodin oo uu farahooda ka baxo rawaahu tirmidiy buu xadiidkaa wariyey xadiidka boqol iyo laba iyo labaatanaad wa can ziyaad bni labiidin radia allahu canhu waxaa laga wariyey saxaabi saxaabi yar buu ahaa oo isagoo yar buu rasuulku sal slm dhintay qaala wuxuu yidhi dakara anabiyu sala allahu alay wasalam shay-a rasuulku sal l slm waxbuu sheegay shuraaxdu waxay leeyihiin shay-an marka la yidhi waxaa laga wadaa wax weyn oo fitanti ka mid ah fitnooyinkii dhacayay ka mid ah yuu sheegay rasuulku sal slm faqaala wuxuu yidhi daaka kaasi wuxuu dhacayaa cinda awaani dahaabi alcilmi marka la gaaro waktigii cilmigu uu tegayey oo uu baaba-ayey qultu waxaan idhi buu leeyahay hadduu ziyaad yahay yaa rasuula allahi rasuulka allow wa kayfa yadhabu alcilmu oo sidee cilmigu ku baaba-ayaa wa naxnu naqra'u alqur'aana innaga oo qur-aankii annagu akhrinayna wa nuqri'uhu abnaa'ana ilmaheennii aan dhalnayna qur-aankii barayna wa yuqri'uhu abnaa'una ilmaha aan dhalnayn iyaguna qur-aankii waxay sii baraayaan abnaa'ahum waxa ay sii dhalaan ilaa yowmi alqiyaamati laga gaaro sidaasay arrintu ku soconaysaa ee maxay tahay cilmiga tegaayaahi qaala wuxuu yidhi rasuulku sal ll ly slam sakiladka ummuka yaa ziyaad war ziyaadow hooyadaa kuweysaye in kuntu la uraaka waxaan kuu malaynaya buu yidhi min afqahi rajulin bilmadiina inaad maaragtay ka mid tahay dadka fiqiga iyo fahamka lagu sheego ee madiino jooga la araakana waa la wariyey in kuntu la araaka waxaan maaragtay kugu ogaa min afqahi rajulin bilmadiina inaad ka mid tahay dadka maaragtay fahamka lagu sheego oo ku tilmaaman awalaysa hadihi alyahuudu waannasaara yaqra'uuna atawraata walinjiila miyaanay kuwani yahuud iyo nasaaro ahayn oo towraad iyo injiil akhrinaaya laa yacmaluuna bishayin mima fiihima oo aan ku camal falaynin wax labadaa kitaab ka mid ah inaan marka cilmigii lagu camal falin waa un qeyb iyo nooc ka mida in la qaado cilmigii ila macno tah rawaahu axmed wabnu maajah xadiidkaa waxaa wariyey axmed iyo ibnu maajah sheekh albaanina waa saxiix buu yidhi sheikha kitaabka sharxay wuxuu leeyahay axaadiista ku soo aroortay in cilmigii la qaadaayo oo uu tegaayo aakhir zamaanka waa ay badan tahay axaadiistaas waxaa ka mid ah axaadiis bukhaari iyo muslim ku taalla oo dhowr ah sida xadiidkii rasuulka sal slm uu yidhi ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantasicuhu min suduuri alculamaa alla cilmiga kuma qaado siibid uu ka siibaayo laabaha culummada walaakin yaqbidu alcilma cilmigu wuxuu ku qaadaa alleh bimowti alculamaa culimmadii oo dhimata xataa idaa lam yubqi caalima haddii xaalku uu gaaro in wax caalim ahba alla aanu soo reebin ittakhada annaasu dadkii waxay samaystaan ru'uusan juhaala kuwa madax laga dhigto oo haddana aan diinkii garanaynin fa su-iluu waxbaa la weydiiyaa fa aftow bigayri cilmin cilmi la-aan bay iftoodaan oo jawaabaan fa dalluu iyaguna way lumaan wa adalluu dadkina way lumiyaan marka cilmigii oo la waayo oo maaragtay la qaado waxay ka mid tahay calaamooyinkii saacadda iyo qiyaamada ee yaryaraabay ka mid tahay oo cilmigii waa u yaraanayaa kor baa loo qaadayaa jahligii baa badanaya oo faafaaya wuxuu leeyahay wax akhrinta hadda aan arkayno oo zamankaan la yaqaano aan aragno ma ku tusinayso in cilmigii uu kordhay maxaa yeeley dadkii waxbay akhrinayaan laakiinse ma garanayaan cilmigii garan maayaan ilaa kuwa yar moogiye sidaas darteed haddii aad fiirsa buu ku leeyahay hadda ummadda tiradeeda iyo maaragtay dadkii tiradoodii intee cilmiga raadinaysaa inteese cilmigii iyagu bartay oo culimo lagu sheegi karaa ama dadkiiba wax baraaya jawaabtu waxay noqonaysaa waa wax maaragtay dhif ah oo aada u yar haddii aad kun sheegto ama laba kun ama saddex kun haddii saddex kun mathalan iyo kun ama laba kunu ay dhex joogaan milyaar yacni hal bilyan iyo wixii lamid a taasi waxay noqonaysaa hadda wax maarata wuxuu wax fara ku tiris ay noqonayaan waxba ka tari maayaan cadadkaa tirada badan leh sidoo kale cilmiga haddana way ku kala sii tagtagsan yihiin iyo haleelidiisii iyo xasilintii cilmiga intaba waa ku kala tagsan yihiin dadku oo ma aha dadka hadda cilmiga lagu sheegaya laftooda hal darajo ma wada aho darajadii ugu fiicneed ma wada aha kulligood wuxuu leeyay marka wadaadka kitaabka sharxay xadiidkan waxaa munaasab ah inaad mar walba aada maskaxda ku hayso oo maaragtay uu ku cabsi geliyo waxaad ka cabsanaysaa inaad soo gaarto waqtigii cilmiga la siibaayey oo jahliguna uu badanayo faafaayey oo muuqanayey marka waad ka cabsanaysaa arrinkaas sababtu maxay tahay jawaabtu waxay tahay arrinkaasi cilmigii oo la siibaayo wuxuu ku tusinayaa in waqtigu waqti aada u xun uu yahay qofku marka musiibadaas inuu soo gaaraa dhici karta oo isaga laftiisa marka uu jaahil yahay oo laga dhigto nin madaxa oo wax la weydiiyo oo markaa cilmi la-aan uu isaga laftiisa uu jawaabo isagoo isu maleeya inuu culimo yahay laakiinse cilmi la-aan buu dadkii u jawaabay markaasuu lumay dadkiina lumiyey haddana taas bilbilowgeedii wayba noo muuqataa buu ku leeyahay waxa la faafinayo kutubahoo lasoo saarayo madbacadu soo saarayaan ama dadku ay akrinayaan ama jornaalada iyo jaraa-idda lagu qoraayo iyo waxa lagu arkayo maaragtay janalada iyo qanawaadkan oo maaragtay telefishinada iyo wax lamid ah ama laga maqlaayo idaacooyinka oo kale su-aalo fara badan baa dad la weydiinayaa culamo lagu sheegayo waxayna ku jawaabayaan waxaan cilmi ku dhisnayn oo saas yaa ila qurxan iyo saasaa ra'yigu ila yahay iyo ra'yi wax ku dhisan iyo wax qofkii uu quraxsanayo isagu ama haddii kale uu maaragtay u tanaasulayo waxaa casrigan hadda jira ee mararka qaarkood ay dhici karto gaaladii xoogga lahayd inay dadkii ku qasbayaano afkaar guraacan oo maaragtay diinkii lagu khilaafayo oo dadkii la rabo in maaragtay lagu socodsiiyo yaa dhici karta inuusan khilaafi karin oo uu ka cabsanayo matalan gaaladii oo kale oo marka uu isu dulleeyo iyo waxyaaba noocaas oo kale ah oo maaragtay cilmiyari iyo taagdarradii cilmiga muujinaya iyo inaan lagu dadaalaynin qur-aankii iyo sunnadii rasuulka sal ll ly slama axaadiista sheegaysa in cilmigii la qaadayo aakhir zamaanka oo cilmigu uu yaraanayo jaahilnimaduna ay badanayso way ku cabsi gelinaysaa haddii aada cabsatana dee waad guuraynaysaa habeenkiiooda waad maaragtay soconaysaa habeenkii isdhigan mayso iska seexan maysid rasuulku wuxuu yidhi sala alla ly slam man khaafa qofkii cabsada in macnaha uu gaari kari waayo meeshuu u socday ama cadow iyo wax noocaasoo kale ka cabsanaaya le badanaa cadowgu waa berigi buu moog tahay duulaamada soo qaadaa marka intaan waa berigi wii la gaarin baad rabtaa inaad dhul weyn jarto si aad meeshaad u socotay aad u gaarto marka qofkii man khaafa wuu leeyahy rasuulka sal ly slam qofkii cabsadaahi adlaja waa guureeyaa oo habeenkii buu socdaa weliba habeenka waqtigiisa hore socoshadiisa idlaaj la yidhaahdaa waman adlaja qofkii maaragtay guureeya habeenkiina balaga almansila meeshuu u socday waa u gaaraa alaa ina silcata allaahi badeecada alleh ou dadka usoo bandhigayaahi haaliyatun waa mid haali ah oo aada u qiimo badan mana gaaraayo ilaa qof dadaalay moogiye oo si xoog loogu dadaalay moogiye alaa ina silcata allahi aljanna badeecada alleh waa jannadii xadiidka tirmidi iyo keyrkiis baa wariyay sheekh albaanina waa saxiix buu yidhi jannadii marka laguma gaaro maaragtay sida la yska jecel yahay uun iyo yididiilo been ah laakiin waxaa lagu gaaraa jannadii camal loo camal falay iyo dadaal dheeri ah kadibna haddee ogow si kastood u dadaasho haddana alla haddaanu kuu naxariisanin dee jannadii geli maysid laakiin haddana sababkii in lala yimaado yaa loo baahan yahay marka jannadii waxaa lagu helaa acmaashii qiimaha badnayd oo baaqiga ahayd qofkii marka aakhira doonaya waa inuu dadaalka badiyaa oo cibaadada alle uu ku dadaalaa oo wixii xuquuqayo lagu lahaa iyo wixii waajibaadoo saarnaa kulli uu maaragtay ka soo dharaaro markuu sidaas uu noqdo qofkii wuxuu rajaynayaa inuu dantii uu lahaa uu gaaray qaayadiisii oo ahayd in alla dembigiisa dhaafo una naxariisto jannadiina uu ku liibaano wadaadka kitaabka sharxay wuxuu leeyahay haddii aada cabsato waxaad maaragtay garanaysaa in arrinku uu adag yahay oo masaladu ay adag tahay oo mas-uuliyadda ummadda iyo mas-uuliyadda maaragtay in dhaxalkii rasuulku sal ly slam uu ummadda ku baaqi noqdo waxay saaran tahay buu leeyahay aniga iyo adiga shiikhu asagaa iska hadlaya markaa kitaabka maaragtay qoraayay ama akhrinaayay wuxuu leeyahay anigay adiga bayna saaran tahay buu leeyahay iyo hebel iyo hebel kale oo arrinkaa dareemay marka waa inaan cilmigii waqti badan ku bixinaa buu leeyahay cilmiga oo la raadiyaana waa jihaad buu leeyahay sidoo kale faafinta cilmiga la faafinaya ahayn waa jihaad iyaduna rasuulku sala allahu alay slam saddex iyo toban sano yuu cilmigii kula jihaadayay gaaladii oo jihaad kale aanu jirin qur-aankuu kula jihaadayay gaaladii allaa faray suuratu lfurqaan alla wuxuu yidhi falaa tutici ilkaafiriina gaaladii ha ku raacin waxay iska jecel yihiin iyagu iyo hawadooda ha ku raacin wajaahidhum bihi qur-aankaana kula jihaad jihaadan kabiiraa jihaad weyn kula jihaad sidaa darteed jihaadkii cilmigu waa ka weyn yahay waana ka qiimo badan yahay jihaadkii warmaha iyo hubka lagu dagaalamayo sidaa darteed culammada muxaqiqiinta ah ee cilmiga maaragtay taxqiijiyey waxay leeyihiin in cilmigii la raadiyo oo maaragtay waqtiga oo dhanba isaga lagu bixiyo oo lagu dadaalo xifdintiisa la xifdinaayo iyo maaragtay barashadiisa la baranaayo sunnooyinka isagaa ugu fadli badan sunnooyinkii maaragtay la sameynayay cilmi dalabka wax ka wanaagsani ma jiraan dadku laakiin aada uguma baraarugsana marka arrinkaas xataa waa uu ka fadli badan yahay buu ku leeyahay jihaadka kiisa sunnada ah sababta marka maxay tahay wuu uga fadli batay sababta cilmiga nacfiga laga helaayo waa mid guud laakiin jihaadkii sunnada ahaa waxaa dhici karta inuu maaragtay arrin gaara iska noqdo laakiin cilmigii qofkii si dhab ah u qaataa nacfigiisu asagana waa uu gaarayaa qofkii iyo dadkii ku hareereysnaa iyo dadkii oo dhanba cilmigaas laga qaatayna sanooyin fara badan buu maarata baaqi noqonayaa intaba alla uu nooleeyo asaga marka in cilmigii lagu jihaado waxay ka mid tahay jihaadka kuwii ugu weynaa bay ka mid tahay jihaadka waxyaabihii ugu weynaa bay ka mid tahay bal in cilmigii lagu jihaadaahi waxay sabab u tahay khayr kasta laakiin taan macnaheedu ma ahan inuu qofku bannaanka iskeeno isagoo aan si fiican wax u baraninoo waqtigiisi aan la gaarin ama uu ka hadlo waxaanu garanaynin ama uu maaragtay wax malamala ku dhisan uu ku hadlo ama uu ku dhiirado waxaanu xaq u lahayn tijaab ahaanna waxaan ku ogaanuu ku leeyahay in alla uu addoonka u barakeeyo haddii uu waxbarto oo wixii uu hubana oo cilmigiisa uu iska hubiyana uu dadka ku faafiyo waxaadan marka adigu garanaynin ama aad ka shakisan tahay ama aadan si fiican u fahmin faraha ka qaad qasab kuguma aha marka inaan wax noocaas oo kale aad tiraha dadkan baraaya ile adigaba kuuma caddee ama aad dadkii ku faafiso hadal iyo muxaadaro ama khudbad yaad ka hadlaysaa wax aadan cilmi u lahayn ama xoogaa maarata xoogaa iska k kaa dheeh galay wixii noocaas oo kale ah faraha ka qaad ilaa aad iska hubiso boqolkiiba boqol maanta dadku waxay u baahan yihiin wax la hubo oo yaqiinay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin wax dalabato cilmigu ay si cad u yaqaanaan oo aan shaki shaki ku jirin dadku cilmiga badankiis way halmaameen oo arrimihii diinkoo waaweynaa ka mid a towxiidka iyo in qur-aanka iyo sunnadii la weyneeyo iyo in cibaadaadkii lala yimaado oo sida ay ahayd loola yimaado in rasuulka sal l slm la ateeco iyo wixii lamid ah oo ka mid ah arrimihii usuulu diinka ahaa diinkii asalkiisii ka mid ahaa waxaa marka dalaabata cilmiga waajib ku ah dhammaantood inay cilmiga raadintiisii ay juhdi badan iyo waqti badan ku bixiyaan oo dadaal badan ku bixiyaan waqtigu yaanu maaragtay idin dhaafin buu leeyahay iyo waqtigii dhalinyaranimada waa waqtigii wax la baranayay oo munaasabka u ahayd in wax la barto haddii waqtigaas dhalinyaranimadu uu ku dhaafo oo taalibu cilmigu uu gaaro sodoomeeyo arrinkii marka dhexdhexaad buu noqdaa waxaad bilaabaysaa inaad wax ku dhisto wixii aada horey u baratay wax hadda aada baranaysana wuxuu uun maaragtay natiijo u yahay wixii aada horay u baratay marka wixii aada markii hore baratay hadday yihiin wax murakas ah oo xoog leh oo guri si fiican loo dhisay uu yahay wixii hadda aada soo kordhisataa wixii hore unbaad ku daba qabanaysaa marka qof dhismo wanaagsan oo xoog la dhisay baad noqonaysaa idanka alleh laakiin bilowgaada horey asaaskaadi hadduu yahay wax galab galab ah oo aan si fiican u dhisnayn markaad sodomeeye jirto iyo wixii ka dambeeyaba dee xaalkaadu galabgalabnimadaas ka bixi maayo sababtoo wixii taagdari lagu dhisay dee wax taag daran buu noqdaa isaguna wax kaga wanaagsanna ma jirto cilmigii sugitaankiisii in alle laga baqo oo isagii loo toobad keeno loo soo noqdo alla wuxuu yidhi waaladiina jaahaduu fiina kuwa annaga darteen u jihaada oo xaqii lagu lahaa oo ah inay cadowgii iyo naftiba ay maaragtay difaacaan oo fitnooyinkii iyo wixii munkar ahaa ay ka hortagaan laakiin dariiq sharciya ay uga hortagaan lanahdiyannahum subanana kuwa jihaadka noocaas oo kalea la yimid waxaan ku hanuuninaynaa jidadkeenna macnaa waa jidkii annaga dadka maaragtay na soo gaarsiinaya ibnu zayd waxaa laga wariyey inuu leeyahay jaahaduu fiina waxaa laga wadaa kuwii muftariinta ahaa ilaa aayadda ka horreysaa waxay ahayd waman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban yaa ka dulmi badan kuwa maaragtay alla ku been abuurtay dabarina sidoo kale markuu fasira qaatalu lmuftariina kuwa muftariinta la diriray waayo baqawi isagu wuxuu leeyahay mujaahadada iyo jihaadka hadda waxaa laga wadaa in taacaadkii lagu sabro marka ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin waa in qofku wixii tabartiisa ee uu awoodo ama caafimaadkiisa ha noqoto ama xoolo ha noqoto cilmi iyo xoog ha noqoto wejiga uu isagu leeyahay iyo waqtiga uu leeyahay iyo waxyaabaha u suurtagal ah ee diinkan loogu gargaari karo qofkii marka la yimaado waay marka jihaadka saasaa laga wadaa sababtoo ah aayaddan waa aayad maki ah intaan jihaadka la waajibinin kii dagaalkii hubka ahaa aan la waajibinin ee aayaddani soo degtay sidoo kale allugu wuxuu yidhi walow annaa katabnaa calayhim an iqtuluu anfusakum aw ikhrujuu min diyaarikum maa facaluuhu ilaa qaliilu minhum walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayran lahum ashadda tathbiitaa haddii annagu aan ku waajibin lahayn dad yow naftiina dila marka toobad keen loo baahdo haddii la dhihi lahaa naftiina dila oo islaaya ama guryihiina ka baxa ma aanay sameeyeen arrinkaas ilaa kuwo yar ma ogiin le reer bani israa'iil saasaa lagu dhihi jiray isdila baa la dhihi jiray siday u toobad keenaan sida suuratu baqara lagu sheegay walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi haddii ay samayn lahaayeen wax lagu waaninaayo oo ah rasuulka sal l slm in la ateeco lakaana khayran lahum iyadaa u khayr badnaan lahayd wa ashadda tadbiita xagga sugiddana usii xoog badnaan lahayd oo macnaa iimaankooda xaqiijintiisa saasaa usii xoog badnaan lahayd sheekh islaam tamiya wuxuu leeyahay man facala maa yuucadu bihi habata allahu alcilma fii sadrihi qofkii ku camal fala wixii lagu waaniyey alla cilmiga laabtiisa waa uu ku sugaa buu leeyahay ibnu teymiya mararka qaarkood waxaa dhici karta inay masala ku adkaato oo masaa-isha cilmiga ka mid a marka wuxuu leeyahay waxaan samayn jiray allaan u sujuudi jiray buu ku leeyahay waa isu bihinbihin jiray waa ooyi jiray wejigaygaan carada dhigi jiray waan ku warwareejin jiray ilaa masaladii ay caddaato marka yacni alluu isu dulaynayaa sababtoo qalbigu waxa uu la xirmay waxaan la fahmi waayey waxbaa meeshii jira sababtoo cilmigu waa nuurkii alleh muxuu markaa qalbiga u geli waayey maxaa loo fahmi waayey waxuun baa jira waxaa dhici karta marka in marka diyaargarowgii fitriga ahaa wax si ka yihiin qofkii ama maaragtay maskaxdii fiicnayd iyo madaxii furnaa uu meesha ka maqan yahay oo fahamkii uu meesha ka maqan yahay laakiin qofkii hadduu isticdaadaad uu leeyahay see marka qalbigiisu wuxuu fahmi waayey marka qaarkood arrinkaadaaba dareemi kartidba waxaad arkaysaa qalbigaadii oo mararka qaarkood waasica oo xoog leh masaladii si deg degaad u fahmaysaa mararka qaarkoodna masaladii iyadoo masale iska cad ah ayaad waxaad leedahay war ar war tani maxay ahayd hadal cad baad akrinaysaa haddana waxaad arkaysaa in qalbigii wax uun maaragtay teedu ay jiraan oo kaa celinaya inaad fahamto laakiin haddii taqwada alla la badiyo alla ajarka waa u weyneeyaa qofka dariiqii wax lagu fahmi lahaana waa u fududeeyaa munaasab ahaan waxaa jirta buu ku leeyahay dad maaragtay soo daliilsada aayaddan ah waataquu llaha wa yucallimukum ullah oo suuratu lbaqara ku jirta alla ka cabsada wa yucallimukum ullah alla waxbuu idin baraayaa wallahu bikulli shayin caliim allana wax walba waa cilmigu u leeyahay marka iyagu maxay maaragtay ku fasirayaan waxay ku leeyihin haddaad alla ka cabsato alla waxbuu ku baraayaa marka wuxuu ku leeyahay marka shiikha kitaabka sharxay in aayadda loo soo daliilsado in qofkii alla ka cabsadaa alla uu wax baraayo arrinkaasi sax ma ahan ee xagga carabi ahaan waa qalad xagga maaragtay akhris wanaagina waa qalad xagga akhris wanaagga dhinaciisa haddaan fiirino aayadda waxaa lagu joogsanayaa waataquu llah alla ka yaaba marka ismul jalaalihii baa lagu joogsanayaa oo markii axkaamtii beecaya laga hadlay iyo markhaati gelintii oo aayatu dayni maaragtay ka hadlaysay yaa wattaqu llah alla ule alla ka cabsada markii axkaamtan la caddeeyey oo dadkii la baray wayucallimukum ullahu ah marka kadib la leeyahay alla waxbuu idin baraayaa oo hadda waxaa laydin sheega waa wax laydin baro waayo axkaamtaa lasoo sheegay wax laydin baraayo waay xagga carabigana wattaqu llaha wa amar haddii amarku marka uu jawaab u leeyahay dee jawaabta amarku waxay noqotaa wax reeban bay noqotaa majzuum buu noqdaa wa yucallimukum ullahu marka hadday khabar ahaan lahayd iyo raad ka dhasha alla kacabsigii iyo natiijadii alla kacabsiga hadday ahaan lahayd dee waxay noqon lahayd mid reeban bay noqon lahayd wowna meesha ma yimaadeen waataquu llaha yucallimkum ullah allah wax idin bari lahaa waay marka marka naxwo ahaan iyo carabi ahaan saasaa arrinku maarata uu noqonayaa qur-aankana waa ku badan taha taas sida alla uu yidhi an icbudu llaha waataquuh alla caabuda kana cabsada wa atiicuuni ina ateeca nabiyullaahi nuux baa saas dadku ku dheh la yidhi yakfir lakum haddaad saas samaysaan alla idin dhaafe marka waataquuhu wa atiicuuni waa amar natiijaduna waa maxay waa yakfir marka hadda yakfirtaas way reeban tahay soo ma jeedin sababta amarkii bay ka dhalatay oo jawaab u tahay laakiin hadda waxaa la yidhi waataqu llaha aayat aayat lbaqara waataqu llaha baa la yidhi kadib marka wixii ka dambeeyey waa maaratay jumla mustanafa waay wa yucallimukum ullah waawdaas waa istinaafiye marka qaarkood baa marka damcayna yidhahdaan waawdu waa xaaliyo waataqu llah yani xaalata kownikum taclamuuna ileeyi iyadoo maarata xaaladdu ay tahay inaad wax garanaysaan xataa marka wuxuu ku leey wadaad kitaabka shar haddii xaaliyo ay tahay dee maarata natiijo ka dhalanaysa maaha taqwadii wax la jiray noqonaysaa tacliimtii wax la jiray noqonaysaa taqwadii yani waataqu llaha yani xaalata kowni illahi yucallimukum taasina marka ma ku tooseyso xagga soo deliisashada laakiin waxaan shaki ku jirin in taqwadu ay tahay sabab cilmigi lagu gaaro laakiin aayaddan loo soo deliilsan maayee waxaa lasoo deliilsanayaa aayad suurat alanfaal ku jirta yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana dad iyo mu'miniinta ah haddii aada alle ka cabsataan wuxuu idin yeelaa alle furqaanan wax kala bixin xaqii baatilka la kala baxsho oo alla uu xaqiini muujiyo oo dadka idin khilaafsanaa baatilkoodiina alla uu maaragtay demiyo mujaahid isagu wuxuu ku fasira aayadda makhraj baa alla idin yeelaa adduun iyo aakhiraba muqaatil ibnu xayaan wuxuu leeyahay makhraj baa alla idin yeelaa xagga diinta oo shubahaadkii yaad meelaad uga baxdaan aada heshaan haddii aad alla ka cabsataan cikrama wuxuu leeyahay badbaado ayaad helaysaan badbaado ayaa alla idin yeelayaa marka waxaa laidinkala geynayaa macnaha adinka iyo wixaad ka cabsanayseen daxaaq isagu wuxuu leeyahay furqaanan yacni bayaanan caddayn baa alla idin yeelayaa furqaan marka waxaa ugu sarreysa buu leeyahay furqaan waxaa ugu weyn buu leeyahy wadaadka kitaabka sharxay masaa-ishii cilmiga ahayd oo lagu kala saaro adiga wixii saxda ahaa iyo wixii qaladka ahaa oo marka aada wax fahamto oo tan iyo tan aada kala saari karto marka furqaankaasi waa wax alla uu siiyo dadka mutaqiinta ah marka aayadda suurat alanfaal in loo soo daliilsado in qofkii alla ka cabsada alla uu waxbaraayo taasaa sax laakiin aayatulbaqara haddii loo soo daliilsado ma tooseysa wuu leeyahy xagga carabi ahaan iyo naxwi ahaan iyadoo mufasiriin badan arrinkaas xoogaa uu ka qarsoomay oo ay ku taasureen dadka wax wacdiya qaarkood meeshaan masala jirtuu leeyahay qofka taalib cilmiga ah ma inuu maskaxda waxgeliyo oo wax xifdiyo oo wax qaybo yuu ku dadaalayaa mase inuu wax taalacdo oo wixii dul maro jawaabtu waxay tahay inuu wax xifdiyo iyo inuu wax taalacdo labadaba waa isku daraya gaar ahaan bilowgaada hore aduu markaa dhallinyarada tahay waa qasab inaad wax xafiddo haddii aad wax xafiddo dhallinyaronimadaada dee waxaas aa xafidda waxaa dhici karta inaad halmaanto xifdiguna sidiisa wuxuu u baahan yahay in la sugo la xoojiyo oo la muraajiceeyo haddii laakiin mar uun wakti waktiyada ka mid aad wax xifdiso oo aada xoogaa raaraajiciso dee adiladii wax badan baad ka haysanaysaa marka oo maskaxdaada ku jiraaya yani mathalan bal kasoo qaad kitaabu tawxiid oo kale haddii aada xifdiso waxaad garanaysaa in masaladan daliilkeedu uu sidaa iyo sidaa yah waxaa dhici karta in baababku sida ay isugu xigaan oo isu daba joogaan aadan garanin sababta taas waxay u baahan tahay muraajaco joogta ay u baahan tahay laakiin markaad kitaabka xifdisay waxaa kuu fududaatay inaad maaragta daliilkii soo dhufsato oo soo qabsato macluumaddina way kuu dhowda sidoo kale haddii aad xafiddo kitaabka buluuqulmaraam la yidhaahdo oo ibnu xajar uu leeyahay oo axaadiista axkaamta ka ku saabsan dee matniga xadiidkii markaa waad haysaa laakiin waxaa dhici karta kitaabkii salaada ka hadlaayay ama baabu salaad ka hadlaayay waxaa dhici karta labaatan ama soddon xadiid oo isku xixiga inaad akhriso laakiin waxaa dhici karta qof walba inaanu arrinkaas u fududayn oo dhallinyaronimadii uu qofku uu xifdiyey kadibna aanu maaragtay muraajacaynin oo markaa uu halmaamay axaadiistii laakiin mutuuntii waa ay baaqi noqotaa sidii wax muqaatico oo kale qaybqaybo oo aada haysato oo aadan halmaameynin sidoo kale qofkii alfiyada xifdiya oo alfiyadii carabigaheed oo ibnu maalige waxaad arkaysaa in abyaaddii uu qofkii hayo oo maaragtay kusoo dhadhacaysa mararka qaarkood laakiin qofkii alla u nicmeeyey ee maadadiina xifdiya oo oo matni xifdiya kadibna ku celceliya si daa'ima ugu soo celceliya oo matalan qur-aankii buu horta khatminayaa oo usbuuc buu mar akhrinayaa matalan ama labada isbuucba ama bishiiba mar sidoo kale haddana wuxuu samaysanayaa khatmo kale oo wixii uu xifdisanaa ah dad baa annagu waxaan ku aragnay dalabta cilmiga qaarkood wixii ay xafideen qiraa'aadkii oo kale matalan hadday xifdiyaan matni ama shaatibi ha noqdo ama dura ha noqdo ama tayiba ha noqde qaarkood waxaa dhici karta inay maalin kastaba akhriyaan ama usbuucii ay mar khatimaan marka dadka way ku yartahay buu ku leeyahay dad waxaas la waafajiyo oo arrin aada weyn buu leeyahay laakiin dadka sabarka alla uu siiyey unbaa hela taas buu leeyahay maqsuudku wuxuu yaha buu yiri shiikha kitaabka sharxay in marka wax la xifdiyo fahamna uu la jiro dee adiladii wax agtaada iska yaalla oo diyaaray noqdaan hadalkii culimmaduna waxaad haysatuu noqdaa oo gacanta kuugu jira xataa cilmigii tasawurkiisii markaad xifdiso oo aada fahamto dee markaa markaasuu sii xoog badan yahay laakiin markii xifdigu uu maqan yahay xoogaa dacfi baa imaanaya sababta waxaa dhici karta baabkii cilmiga ahaa in isagoo kaamila uu kulligiis maaragtay aada hayso haddii marka aada doonto inaad raajiciso oo markaa aada baxdi ku samayso arrinkii marka si deg deg aad u gaartaa waqtigan hadda aan joognana waxaa aada u batay waxyaabaha cilmiga dadka ka mashquuliya oo internetkan iyo mobayladan iyo dadka aada bay u mashquuliyaan laakiin wuxuu ku leeyahay calaa qadri ahli lcasmi taati alcazaa'imu waa shicir uu iska leeyahay gabay uu iska leeyahay mutanabi ninkii la dhihi jira almutanabi oo gabayaaga weyn ahaa ee carbeed casiimo waxaa la yidhaahdaa waxaa qofku maaragtay uu casmiyo arrinka ah marka ahlu casmiga hadba maaragtay qadarkoodu sida uu yahay yaa cazaa'imtuna ay ku timaadaa yani qofkii marka himadiisu ay weyn tahay casiimadiisuna ay weyn tahay amarka marka uu casiimeynayaahi wax weyn buu noqdaa wax weyn buu raadiyaa waay macnuhu dhamaystirkiisu marka wuxuu ahaa beytkaas wata'tii calaa qadri alkiraami almakaarimu yani qof walba qofka intu qofka kale intuu ka sharaf badan yahay ou ka karan badan yahay yaa maarata makaarimta u imaanaysa ay ka weynaataa qof walba qof kale intuu ka maaragtay sharaf badan yahay yaa waxa maaragtay makaarimta ee uu helayaah ay hadba sii weynaadaan mutanabi haddana wuxuu leeyahay buu yiri beyt kaluu keenay walam ara fii cuyuubi innaasi shay-an ka naqsi alqaadiriina cala atamaami dadka ceebahooda dadka ceebahooda maanan arag buu leeyahay wax ka mid a oo la mid ah sidii qofkii inuu dhammaystirmo awoodu lahaa oo haddana dhammaystirankii maarata ka gaabinaya qofkii fadliga xaggiisa awooda inuu noqdo qof dhammaystiran oo aan dhammaystirmin dee cudurdaar miyuu leeyahay cudurdaar ma leh sababtoo inuu dhammaystirmo awoodu leeyahay inuu dhammaystirmo ayuu awoodu leeyahay markaasuu faraha ka qaaday dee qofkaasa marka ceebtu qaban og tahay oo ay maaragtay ka qaban og tahay kii iska naaquska ahaayo oo aan awoodda u lahayn inuu kamaalkii gaaro marka adiga alla awood buu ku siiyey wuxuu ku siiyey maaragtay wixii cilmiga sababta u ahaa maaragtay in cilmigii la helo cilmi iyo fahmi iyo ku siiyey caafimaad dadka qaarkood waxaa dhici karta in macnaha hataa waqti ay haystaan oo faraaq ay haystaan yani mas-uuliyaad waaweyn oo saaran aanay jirin markaasuu dhallinyaronimadiisi dhuminaya iyadoo maaragtay wuxuu cilmiga ku gaari lahaa alla uu siiyey markaasuu wuxuu naftiisa ka hoojinayaa cilmigii rasuulka sala alla ly slam cilmiguna wax alla loogu dhowaado waa midka ugu weyn waa uu ka weyn yahay salaadii sunnada ahayd oo la badiyo cilmiga yaa maaragtay ka weyn sababta ummaddii yaa lagu ilaalinayaa cilmigii waana maaragtay jihaad oo maqaamkii ambiyada yaa qofku uu ku jihaadayaa sida rasuulku sal l slm uu yidhi ina alculamaaa warathatu alambiyaa culummadu waa kuwii dhaxlay ambiyada wa ina alambiyaaa ambiyaduna lam yuwarisuu diinaaran walaa dirhamaa dadkii wax xoolaha adduunyo ma aanay dhaxalsiinin wax lacaga ma dhaxalsiinin wa inamaa warasu lcilma cilmi bay dhaxalsiiyeen dadkii oy uga tageen faman akhadahu qofkii cilmigaa qaata akhada bixadin waafir nasiib aada u weyn yuu qofkaas uu helay wabillahi towfiiq